bismillaahi raxmaan raxiim habeen wacano wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada warka habeen ee dalsan qodobada ugu dooroonna waxaa ka mid ah xildhibaan hore sidoo kalena ahaa ganacsade iyo nabadoon oo afar maalin kadib maanta la aasay kadib dil uu u geystay asgari ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed golaha wasiirada dowlad goboleedka hirshabeelle oo ka shiray howlgallada ka dhanka ah al-shabaab xildhibaanada golaha shacabka oo go-aan adag ka sugaya guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee golaha shacabka diyaaraddii ugu horeysay ee sidaa ciidankii lagu soo tababaray dalka eritereya oo kasoo degtay gronkakasoo degtay garoonka diwladaha ee muqdisho iyo wasaaradda gaashaandhigga oo war ka soo saartay akhbaaraadka caalamkana waxaa ka mid ah ururka taalibaan oo habeenka dalkaasi ka mamnuucay in ay dhigtaan jaamacadaha xilli kal hore ay kaga mamnuuceen iskuullada iyo dugsiyada sare ee dalkaas iyo madaxweynaha dalka turkiga oo jawaab adeeg siiyey dalalka reer galbeedka
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan waa habeennimo arbacaah taarikhdan ay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha disembar sanada laba kun labay labaatan dulmarka warkayga habeen ayaad maqasheen markana kusoo dhawaada warkii oo intaasi ka faahfaahsan golaha wasiirada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa waxa ay shir ka yeesheen howlgallada ka dhanka al-shabaab madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaabe ayaa maanta gudoomiyey shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka hirshabeelle oo ka qabsoomay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe kulankan waxaa looga hadlay howlgallada al-shabaab looga xoreynayo deegaanada iyo degmooyinka hirshabeelle waxaana wasiirka amniga looga dhageystay warbixinta amniga sidoo kale kulankan ayaa looga hadlay dardargelinta iyo isku xirka dadaalada xasilinta wasaaradda arrimaha gudaha ayaa golaha usoo gudbisay hintisha sharciyeed lagu dhisayo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka hirshabeelle oo golaha wasiirada cod aqlabiyeed leh ay ku ansixiyeen golaha wasiirada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa cod wadar ogol ah ku meelmariyey macadka tababarada hirshabeelle madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaabe ayaana golaha xukuumaddu la wadaagay duruufaha adag ee ka jira kadib kulanka waxaa warfideen kala hadlay afhayeenka dowlad goboleedka hirshabeelle daawud cero waa maalin arbaco ah kow iyo labaatanka disembar sanadka labada kun labaiyo labaatan waxaa maanta qabsoomay shirka golaha wasiirada dowladda hirshabeelle shirka golaha wasiirada dowladda hirshabeelle waxaa gudoominayay madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali guudlaabe xuseen shirka golaha xukuumadda ee maanta ayaa looga hadlay howlgallada baasan ee lagu bacsanayo kooxaha khawaariijta al-shabaab ee dhiigyacabta ah shirka maanta waxaa warbixinno looga dhegeystay wasiirka wasaaradda amniga gudaha waxa uuna ka warbixiyey deegaanada cadowga lagu xoreeyey qorshooyinka socda ee lagu xoreynaya deegaanada dhiman iyo amniga deegaanada la xoreeyey sidoo kale kulankan waxaa runtii looga hadlay dardargelinta iyo isku xirka dadaalada xasilinta oo xafiiska madaxweynaha ay warbixin ka siiyeen xubnaha golaha xukuumadda sidoo kale kulankan waxaa looga hadlay macadka tababarada shaqaalaha dowladda hirshabeelle falanqeyn dheer kadibna golaha xukuumadda ayaa si wadar ogol ah gacanta ugu taagay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda hirshabeelle ayaa waxa ay maanta xubnaha golaha xukuumadda dowladda hirshabeelle usoo bandhigtay hinti sharciyeedka lagu dhisayo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka hirshabeelle xubnaha golaha xukuumadda dowladda hirshabeelle oo dood adag ka yeeshay hinti sharciyeedka akhris badanna galay ayaa waxa ay si aqlabiyeed leh ay u ansixiyeen hintisharciyeedka dhowaanna waxaa loo gudbin doonaa baarlamaanka hadduu ilaah yidhaahdo qodobadaas ayaa ugu muhiimsanaa kulanka maanta ee xubnaha golaha xukuumadda yeesheen oo madaxweynuhu guddoominayay aada iyo aad ayaad u mahadsantihiin
codkaas wuxuu ahaa afhayeenka dowlad goboleedka hirshabeelle daawud cero markan xildhibaan hore sidoo kalena ahaa ganacsade iyo nabadoon lagu magacaabi jiray allahu naxariistay xaaji cali xasan ayaa afar maalin kadib maanta la aasay kadib dil uu u geystay asgari ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed warkan waxaa faahfaahinaya mahad nuure
waxaa janaasada lagu tukanaya afar maalin kadib dilkiisa nabadoon xildhibaan hore ganacsade iyo samafale si weyn loo yaqaana cali xasan oo dil u geysta askari ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliya toban iyo sideedda bishan aynu ku guda jirno xilli hore oo aroora
annaga maanta waxa nagu dhacay dhagweyne kaliya kuma dhacayno wacaysoo dhan ay ku dhaceen geere aad u xanuun badanaa nagu dhacday waxa aan doonaynaana waa cadaalad
afar maalin kadib dhimashadiisa ayaa lagu aasay duleedka magaalada muqdisho marxuum cali xasan cali oo ahaa xildhibaan hore ee ka tirsan baarlamaanka galmudug sidoo kalena ahaa nabadoonka mid ka mida beelaha soomaaliyeed oo afar maalin ka hor askari ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliya sida ay sheegeen ehelada marxuumka uu ku dilay gudaha magaalada muqdisho qaybaha kala duwan ee bulshada iyo ehelka marxuumka ayaa ka soo qayb gala aaskan waxayna warbaahinta u sheegeen oo ka codsadeen dowladda federaalk ee soomaaliya in cadaaladda la horkeena shakhsigii ka dambeeyey dilka marxuumka carruurta marxuumka waxgarad nabadoonno ogaasiyo xildhibaano ka tirsan galmudug oo ehel u ahaa cali xasan ayaa dowladda soomaaliya madaxda ugu sarraysiya hay-adaha amniga ka codsaday in lasoo qabta askarigii dilka u geysta marxuumka oo isaga baxsado goobta uu dulka ka dhacay islamarkaana ka codsaday in cadaaladda loo horkeeno dowladda soomaaliya ka codsanaynaa oo ehelkiisa iyo aniga wakiil ah walaalkay iga weynu haya xaaji cali nabadoonka in ilaahay ka sago inaa dowladda cadaaladan ka rabnaa waxaan ka rabnaa marxuumkaas gacan askari soomaaliyeed oo ku baxay gacanka xaqdarnoo ku baxay si bareer cad oo gardaraa loo dilay waxaan codsanaynaa oo xar iyo habeen codsanaynaa aan u baahannahay cadaalad insha allahu tacala in cadaaladda lagu kala baxo gacanka gardarnaa dishay si bareer ahaa loo dilay waxaan codsaynaa madaxweynaha dalka mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare mudane xamse cabdi barre iyo laamaha amniga oo ku shaqada leh inay qaatilka dilka u geysta bareerka xaaji cali mawliid inay cadaaladda waafajiyaan xaaji cali iyo ehelkiisa qaraabiisuna ay cadaaladda helaan xaaji cali waa dhintay waxuuna dhintay allah naxariista waxaa la dilay waa la dilay horta waxaana dilay nin sarkaala oo booliiska soomaaliya ka mid ah wuxuu dilay maalintii ay axaddu axad ahayd bishuna ahayd sideed tobankii afar saac cabaara meelahaasuu dilay si bareera oo badraannimo ah oo kibir ah ma huusan hubaysnayn dhibaato uma geysan yacni qoragaa hadlaya qoraguu inta soo qaatay uu xabad bash ku yidhi walaalaheenna beesha dhagaweyne cumar oo nabadoonkii guud u ahaa ayaan tacsidaan u diraynaa annagoo ah wacaysleh ayaan u gudbinaynaa khaasatan reer ow cali reer xasan ow cali iyo dhammaan reer ow cali iyo qoyskii iyo xaasaskii iyo carruurtii uu ka tegey dhammaan waxaan leenaha allahu naxariisto runtii waxa uu ahaa runtii annaga maanta waxa nagu dhacay dhagweyne kaliya kuma dhacayno wacaysoo dhan ay ku dhaceen geere aad u xanuun badanaa nagu dhacday waxa aan doonaynaana waa cadaalad cadaalad inuu helo ayaannu doonaynaa ninkaasuu nin annaga aad qaali noogu ahuu ahay ilaahay hau naxariisto jannatulfardows allah ka waraabiyo mowtalfajaa ku dhacay gacanka gardaran ayaa dishay samafalow ahaa waxaana laysku sheegay ninka dil inuu nin askariya ka mida askarta soomaaliyeed maalmo ugu dambeeyey askarta soomaaliyeed qoriga ay wataan ammaankiisu ma xirayn si guud horta waxaan ugu baaqaynaa ammaanka qoriga hala xiro askarta loo carari lahay haddii laga cararo culayska weynu ma jiryo qof kastana saacaddiisa ma dhaafayo intaa kadib sida loo soo jeediyey ama baaqa guud loo jeediyaba waa in caddaaladda ciddii dishay ee ninkaas qaaligaa dishay ee ilaahay sababa uga dhiga waa in cadaaladda la hor keeno cidaan dembi gelin annaga weerarna kuma ihin duulaanna kuma ihin laakiin cidda dembiga gashay waxaan doonaynaa amnigu inuu gacanta ku soo dhigo kadibna waxaa waaye la marsiiyo waddadii xanuunka badneed oo uu soo marsiiyey ilaahayna uu hore u tilmaama inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun inna lilaahi maa akhada walahu maa acdaa wa kullu shayin cindahu biajalin musamaa allah u naxariisto maanta waxaan magaalada muqdisho duuleedkeeda ku duugaynaa ekiis xildhibaan cali xasan ow cali cali sow cali mawliid allah u naxariisto cali mawliid gacanka xaqdaran ayaa disha maalmo ka hor insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa insha allah inuu xaajiga nabadoonkeenii samafalahayni oo heli doono cadaalad insha allahu tacaala hay-adaha ammaanka ay qaabilsan garsoorka iyo cadaaladdana waxaan insha allahu tacaala ka rajayn doonaa in ay gacanta kusoo dhigi doonaan gacan kudhiglihii dilay nabadoonkan nabadoon cali mawliid dalka dowladda ka jirta ninka in la keeno oo sharciga la keeno cadaaladda la horkeenaan codsanaynaa haddaan nahay dadka ahalka u ah cali xasan ow cali in ay ninkii falkaa sameeyey oo la yaqaano oo macruuf ah ay og yihiin oo riboortooyinkiisu meel kasta ay yaallaan ay soo qabtaan oo ay hay-adaha amnigu soo qabtaan
soomaaliya si gaara magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waxaa si joogtaa uga dhaca dalal siyaabo kala duwan ay u geystaan ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya
xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliyana maanta waxay dood adag ka yeesheen arrimaha amniga dalka go-aan adag ayayna ka sugayaan guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee golaha shacabka qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa aragtidooda kala duwan ee amniga ka hadlay waxaana ugu horeeya sambal ulshi
waa wax xasaasi ah wax in kor loogu tanaagoodo oo meeshaan ayadoonan geed weyne intaan la imaanin waxaa layidhi geed yaro baa la tagaa hoos aan laysku wadsanin oo aanan guddiyada hadda siday gabadhu sheegaysa howlaha shaqada ku leh aysan waajibaadkoodii howlahooda ay kusoo goodan banaanreg inta la keeno in meeshaan lagu buuqbuuq waa la seexan yahay shabaabkana shaqadiisu waa inuu annaga sukaana mashquulin intaan ayaga ku mashquul lahayn waxaan codsanaynaa howlaha ammaanka wax laysku tuurtuuri kara ma ahan xildhibaanada xasaanadoodana waa wax meesha yaalla ammaanka sugistiisuna wax meesha yaalla ciidanka iyo mas-uuliyiinta laga eed sheeganayna waa laba seef aflahay dhexdooda ku jiraan meesha annagaa joogi jirnay annagaana naqaana culayska iyo waxa ay leedahay haddana dhinaca kale annagaa joogan waana fahamsannahay barashadaad kaleta oo jira waxaan rabnaa si mas-uuliyada ku jirna kulligeen inaan u dhaqanno xilligii hay-adaha ammaanka lala xisaabtan wahay lama gaarin xilligii la sixiraa la joogaa xilligii la toosidaa la joogaa sharciga islaamkuna wuxuu qabaa qofku markuu toosinayo inuu xitaa fagaaro kugu saxa lama rabo waxaan rabaa si hoose inuu kugu sheego annaga waxaana dhex yaalla fagaarahan yaanan keenin sida gabadhu ay sheegtay guddiyada ha iswarsadaano annaga consenskeena aan gudubno gacmo geeli jira waxaa layidhi hoosaa loo dhaqaa howlaha si hoose oo mas-uuliyada ku jirta ha loo wajo dadka ammaanka haayana si mas-uuliyada ku jirto oo aan fawdo ahayn oo loogu talagelin si shaqada loo joojiyo ayay marmarka qaarkood shaqada u qabanayaan si mas-uuliyada ku jirto haw qabtaan annaguna aan dul qaadanno guddiyada howlahaas kule wax difaac iyo ammaan la yidhaahna ma leh waddanka hal shaqaa ka jirta ammaanaa ka jira labada guddina waxaa la rabaa hal shir inay yeeshaan because dagaalka nimanka hadda madaxtooyaha ilaaliya ammaan ma aha waa wasaaradda gaashaandhigga sooma booliisa ilaaliya madaxtooyadan dadka ilaaliya ma aha shaqadaas marka waxaan qabaa of course xasaasiyaad iyo culays waa jiraan si mas-uuliyada ku jirta ha loo saxo aan isdejinno yaanan baranragin la keenin howlaha ammaanka waa mahadsan sida ugu dadaalka badan leh ayaan u kulannay waxaana guddoominayay laba guddoomiye ku-xigeen ayaana guddoominayay waxaan isla garannay oo aan wada ogolaannay maalintii ugu dambaysana guddoomiyaha guddiga difaaca ayaana hogaaminayay waxaan isla garannay oo aan isku soo wada afgarannay warqadda oo walaalkan akrinayay tiigaana inta laga akriyey u yeerista taliyayaasha ciidamada booliiska xooga dalka
maantana muqdisho waxaa kasoo degtay diyaaraddii ugu horeysay ee siday ciidankii tababarka lagu qaaday dalka eritereya ciidankaas oo muddo ku maqnaa gudaha dalkaasi dhalinyarada tababarka loogu qaaday dalka eritereya ayaana waxaa la qaaday xilligii dalka madaxweynaha uu ka ahaa maxamed cabdulaahi farmaajo maqnaashahooda ayaana shaki la geliyey xilli dadka qaarkood ay sheegayeen in dhallinyaradan ay ka dagaalameen dagaalkii u dhexeeyey ciidamada tigreega iyo sidoo kale kuwa dalka ethoobiya laakiin ugu dambeyntii qaar ka mid a ama cutubkii ugu horeeyey ee ciidankaasi ayaa maanta muqdisho la keenay inkastoo aan la shaacin tiradooda iyo sidoo kale cadadkooda inta uu yahay sidoo kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhowaanahan sheegay in sanadkan gudihiisa intaan la gelin gaar ahaan sanadka soo aadan ee oo maalmo qore ay ka harsan yihiin in dalka la keeni doono dhalinyaro aada u fara badan oo tababarka loogu qaaday dalka eritereya halka warkaasaad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho markana aqbaaraadka dibadda ururka taalibaan ayaa waxay gudaan haweenka ku nool gudaha dalkaasi afghanistan ka mamnuuceen goobaha waxbarashada haba u horeeyaan jaamacadaha dalkaasi ku yaala haweenka kala duwan ayaa maanta loo diiday inay galaan jaamacadaha wasiirka waxbarashada dalkaasi ayaana waxa uu sheegay in aanan haweenku loo ogolaan in goobaha waxbarashada ay tagaan wuxuuna sidoo kale uu sheegay wasiirka waxaa kaliya la ogolyahay in haweenka haddii ay wax ay barayaan een haween kale oo keliya ama rag da ah laakiin rag dhalinyaro ah in aysan gabdhuhu meel ku wada kulmin tan iyo markii ururka taalibaan ay la wareegeen gacanku haynta dalkaasi afghanistan ayaa waxaa shaki badan galay mustaqbalka dumar fara badan kuwaas oo qaarkood loo diiday inay yimaadaan goobaha la iskugu yimaado wadooyinka iyo goobaha farasmagaalka ah ee dadku ay ku kulmaan arrintan ayaana ahayd mid saameyn leh haweenka ku nool dalkaasi gaar ahaan kuwa dhalinyarada ah ee waxbarta ayaana banaanbaxyo kooban waxa ay ka dhigeen xarumaha goobaha waxbarashada gaar ahaan jaamacadaha albaabadooda guud ahaan warkii habeen aada habeennimadan raadiyaha dalsan kala socoteen waa nageyntaa ciddu warkayga seego waxay dib kaga baaraan karaan barheena bulshada cabdiwahaab iyo anigoo juula shaakir inagoo isku duuban waxaad i kaga tegaynaa habeen wanaagsan
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaa talalhel